isbeddelka dhanka qiimaha lagu kala iibsada suuqyada dahabka ee magaalada baydhabo ayaa laga dareemayaa in ay korortay taasoo hadda ganacsatada ay ku sheegeen in uu yahay mid aad u sarreeyo sannadihii dambena aysan ku arkin isbeddelkan qiimaha isbeddelka dahabka ayaa waxaa lagu sheegay in ay keentay isbeddelka siyaasadeed ee dunida ka jirta taasoo ay keentay in waddamadii laga soo dhoofin jiray ay qaarkood hadda adag tahay in laga soo gato maxamed maxamuud aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqyada dahabka ee magaalada baydhabo ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabaha keena isbeddelka qiimaha dahabka noogu fadhiyey sambal konton doolar ninka fadhigayga boqol iyo dhoodhow maraay garaamka konton doolar ka badan faa'iido saara marka la yaabka anka badan oo la yaabo macnaha maxaa la faa'iida xataa mararka qaar way la yaabo kor marka suusata xaaladiisa hadeer waxaan marweynaa dahabka qofka ninko xataa noogada beesa kaasha isweeda xataa inta unka shilaa xataa aan dhahano dahabkeen maanta ma gadayna xataa inaan dhahno ilaan sababto waa maalin walba dahabkee ka darsamaayo maalin walba laba doolar saddex doolar yaa ka darsamaayo dahab hata boqol iyo shan doolar haddaan garaamaan gad bara boqol iyo toban doolar diira marka kii maanta ani aan gadee bariika shilaayo meesha aan gadii meesha aan weeli marka ma la raayo is waqtigii oo ganacsigaana la yaabka la ama qof walba oo ganacsigan dahabkan ka jara qof kasta haada geeg waqti oo yaab leh la marahay